bismi illaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan qodobada caawa aad maqli doontaana waxaa ku doorkaroon taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo loo magacaabay sareeyagaas maxamed sheekh xasan xaamuda xogayaha xisbiga j s b xildhibaan odowaa oo faahfaahin ka bixiyay iscasilidiisa daacish oo hoobiyaal ku weerartay deegaan lagu magacaabo sheebaabe saddex iyo toban sano kadib ciidanka xooga dalka oo isku furaya waddada xidhiidhisa degmada awdhigle iyo deegaanka mubaarak akhbaaraadka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo xaqiijiyey ciidamo dalaayadaha ku booda u dirayo bariga dhexe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idiinka leeyahay saaxiibyaal intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa kuwoodii ugu door korona markana ayagii oo faahfaahsan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa loo magacaabay sarayagaas maxamed sheekh xasan xaamud luul axmed aadan ayaa faahfaahinaysa golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa looga hadlay xaalada guud ee dalka gaar ahaan arrimaha amniga guud iyo la dagaalanka al-shabaab iyagoo la bogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidamada qalabka sida golaha ayaa ansixiyey heshiiska qaramada midoobay ee ka ganacsiga sharci darada ah ee daawooyinka maanka dooriya iyo kuwa maanka saameeya ee kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii kaas oo ay soo gudbisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale shirka golaha ayaa lagu ansixiyey soo jeedinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee magacaabidda taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliya xilkaas oo loo magacaabay sareeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud oo horey xilal sare uga soo qabtay ciidanka qalabka sida golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan kaasi oo in muddo ah xilka hayay xilka qaadista taliya mahad ayaa la aaminsan yahay inay ka dhalatay khilaaf ka soo kala dhexgalay dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed xogeyaha xisbiga j s b xildhibaan odowaa ayaa faahfaahin ka bixiyey iscasilidiisa abshir cabdulaahi ayaa magaalada muqdisho nooga soo diray xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka mid ahaa xubnaha sare ee xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee j s b ahaana saaxiibka madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa iska casilay xogahiyaha guud ee xisbiga iyo xubinimadii xisbiga isagoona ka tegitaankiisa xisbigii ku sifeeyey ilaa iyo dhowr qodob xildhibaan odowaa ayaa sheegay inuu ka diiday madaxweyne xasan sheekh maxmuud dhowr talo taas ayaana keentay inuu xisbiga ka baxo war saxaafadeedka uu soo saaray ayaana sidan u qornaa kow in madaxweynuhu tallada iyo tan xisbiga ka dhigay mid isaga ka bilaabata kuna dhammaata isaga oo diiday inuu tixgeliyo ra'yiga ka duwan midkiisa islamarkaana uu la tashado kooxdiisa siyaasadeed guud ahaanna diiday tallada dhammaan hay-adaha dowladda labo wax ka beddelka dastuurka dalka waxaan isku dayey in aan madaxweynaha ka qabto hannaanka loo maray wax ka beddelka dastuurka oo ahaa mid kala fogeynayay ummadda soomaaliyeed iyo in la saxo qaar ka mid ah qodobada taabanaya midnimada wadajirka iyo mawaadiida federaaliga ah ee dastuurka ku qotomo saddex hannaanka doorashada waxaan madaxweynaha ku kala ra'yi duunaanay nidaamka doorashooyinka dalka madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay inuu sameeyo nidaam doorasho oo uu natiijadiisa isagu xakamayn karo anigu waxaan qabaa in doorashada noqoto mid ay heshiis ku yihiin saamilayda siyaasadda dalka maadaama uu dalkeennu yahay mid u nugul colaad siyaasadeed iyo burbur bulsho oo soo noqnoqdaa afar burburinta dowlad goboleedyada waxaan aad ugu diiday madaxweyne xasan sheekh siyaasaddiisa burburinta dowlad goboleedyada dalka maxaa yeelay dowlad goboleedyadu waa astaanta iyo heerka labaad ee asaaska u ah dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka iyo weliba wadajirka bulshada soomaaliyeed shan xanibaadda xildhibaanada waxaan aad ugu dhiidhiyey xanibaadda soo noqnoqotay ee loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadda u socdaalaya si gaar ah waxaan ka soo horjeestay in xildhibaanno qaran oo xasaanad leh laga hor istaago safar arrintaas oo ah gabadfal sharci oo aan qiil loo heli karin ku xadgudub madax bannaanida baarlamaanka dalka iyo karaamada bini'aadanka ee alla ilaaliyey qodobadaas iyo kuwo kale oo aan halkan ku soo koobi karin oo aan ku kala aragti duwanaanay ayaa maanta aan go'aansaday inaan siyaasadda ku kala baxno aniga iyo madaxweyne xasan sheekh oo aan siyaasad wadaag soo ahayn muddo dheer haddaba maanta wixii ka dambeeya waxaan abbaari doonaa jiho siyaasadeed oo ka duwan tii aan muddo dheer ku soo jiray aniga oo guntiga u xiran doona inaan bahwadaag noqonno cid kasta oo aan ku midoobi karno mawaadiida soomaalinimo iyo ilaalinta midnimada ummadda soomaaliyeed daacish ayaa huubiyaal ay ku weerareen deegaan lagu magacaabo sheebaabe daahir abshir ayaa faahfaahinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerara maleeshiyada daacish ay saacdihii lasoo dhaafay ku qaadeen tuulada shabaab ee hoos tagta degmada qandale ee gobolka bari ee burilada caalamiskaade shabaab ayaa ahayd deegaanadii daacish laga saaray bishii labaad ee sanadkii hore halkaas oo ah xarun oo ahayd taliskii ugu weynaa ee horjoogayaasha ugu sarreeya ee kooxda daacish ee soomaaliya ka dagaalanta wararka ayaa tilmaamaya in mid ka mid ah madaafiicdii ay halkaasi ku garaaceen kooxda daacish ay haleeshay anteenooyinka mid kamid a shirkadaha ka howlgala maamulka puntland taasoo sababtay in isgaarsiinta ee hakad gasho muddo kooban ilaa iyo hadda lama soo warin wax khasaar ah oo ka dhashay madaafiicdaasi ay rideen kooxda daacish weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee daacish halkaasi ay ku soo qaadaan iyagoona hobiyaal ku garaacay tan iyo markii laga saaray howlgalka calmiskaad ee maamulka puntland ayaana horey u sheegay inay wiiqeen awooddii daacish islamarkaana ay kooxa yar ka hareen si kastaba atee dadka deegaanka ayaa muujinaya in daacish awooddeeda dib u soo laabto waayihii ugu dambeeyay baa la werinayay inay helhayeen sahay taas oo su-aal ka keentay howlgalkii muddada fara badan ka socday maamulka puntland kaasoo lagu beegsanayay daacish ma jiro weli wax wara oo rasmi oo kasoo baxay maamulka puntland iyo sidoo kale hobiyaashan ururka daacish ay ku qaadeen deegaanka shabaab puntland ayaana boqolaal askari iyo sidoo kale saraakiil muhiim ah ku weyday howlgalka ka socda calmiskaad ee lagu bacsanayo maleeshiyaadka daacish saddex iyo toban sano kadib ciidanka xoogga dalka ayaa isku furay waddada xidhiidhisa degmada awdhiigle iyo deegaanka mubaarak ibraahim mayow ayaa shabeellada hoose nooga soo diray iyo toban sano kadib dowladda hoose ee degmada awdheegle oo kaashanaysa maamulka gobolka shabeellaha hoose taliska ciidanka xoogga dalka iyo howlgalka eusom ayaa si rasmi ah u bilaabay furista waddada dheer ee isku xirtaa degmada awdheegle iyo deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose waddadan oo gaaraysa ku dhowaad laba iyo toban kilomitir ayaan la isticmaalin in ka badan saddex iyo toban sano kadib la wareegista dowladda ee deegaanka mubaarak maamulka degmada awdhegle iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si rasmi ah u bilaabay dhismaha waddadan waxaana goobta ay shaqadu ka socoto goobjoog ka ah guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada taliyaha ururka boqol afartan iyo saddexaad guutada afar iyo tobanka oktoobar ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed oo wakiil ka ah taliska ciidanka xoogga iyo saraakiil ka socotay howlgalka eyusom ee soomaaliya waana mid ka mid ah waddooyinka muhiimka u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gobolkan ugu horeyn taliyaha ururka boqol afartan iyo saddexaad guutada afar iyo tobanka oktoobar ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa goobtan ka sheegay in taliska xoogga dalka soomaaliyeed ay ka go'an tahay in gacan lagu dagaalamo gacanta kalena lagu fuliyo adeegyada muhiim ku ah bulshada maanta waxaa joognaa wadada isku celayso mubaarak iyo awdhigle alxamdulilah ilaahan uu suurto geliyey inaan maanta ka samayno wadadaas wuxuud aad u badan ahayd inaad dibulbisin ka samaynaan oo wakiilkaa taliska xoogga dalka soomaaliyeed halkaan waajibaadka aan ka leenahay oo ah degmada awdhigle wadadan waa wadada isku celayso mubaarak iyo awdhigle sida ururtii waxaa laga soo bilaabay wadada furitaankan cadowga macnaha waxay diideen ummadda soomaaliyeed inay tacbadaan beerahooda waxay diideen inay maraan isticmaalaan waddadan saas darteed maadaama cadowga lagu xuriyo kadib qaadna markastana aan diyaar u nahay alxamdulilah maanta inshaalla waxaan suurta gashay inaan bilaabno waddadan dib ubaristeeda saas darteedna aan ka nadiifino wixii hoog ah iyo wixii dadka dadka xulka ugu hayeen taasna waxaa alxamdulilah leenahay intaas kadib waxaan sheegaynaa intoo dhiig iskul xoog dalka soomaaliyeed ah iyo saaxiibadeena awsom ay u joogaan waajibaad cadowga masii guulgeeyi doonaan shacabka ummadda soomaaliyeed waa ka dulqaadina insha allah guddoomiyaha degmada awdheegle ahna duqa magaalada mudane maxamed ibraahim abuukar ayaa dhankiisa sheegay in ka maamul degmo ahaan ay wax weyn uga dhigan tahay in in ka badan saddex iyo toban sano kadib ay dib u furaan waddada dheer ee isku xirta mubaarak iyo awdhegle taas oo sahlaysa in gaarigii mubaarak ka soo baxo si toosa u tago degmada afguuye alaamaad iska leh inoo suurageliyey inaan maanta dib u furno oona hagaajino geedihii ka dirno waddadii isku xiraysay mubaarak iyo awdhegle waddadaha waxay xirneed ku dhawaad saddex iyo toban sano waxaan u xirneed kooxaha nabaddiidka khawaariijta waddadan waxaa ku hareeraysan beero dadkii tacbi jiri masaakiintii dadkii tacbi jiri beerahaan saddex iyo toban sano meeshan tacbanin dalag maka soo bixin hoydkaas aa arataan hadda cayafada alala cin ay noqotay ilaahay mahaddiisi alxamdulilah waxa waaye waa maanta reer mubaarag iyo reer daarsalaam iyo reer awdegi waxay ku mahaleynayaan caawda dowladnimada culaashkii iyo dhibaatadii iyo iyo iyo iyo iyo dujuudkii khawaarijta ku heleen oo ku dulqaaday annagoo maamulka degmada ah laamaha amniga ciidanka xoogdalka soomaaliyeed guutooyinka gorgor iyo oktoobar iyo sidoo kale laamahan nabadgaamada dowladda soomaaliya u d p f guutooyinka afartan iyo afraad ay ku maatay yihiin taageerada iyo garab istaaga inoo muujiyaan inaan dib u furno waddadaan insha allah shacabka reer daarsalaam iyo reer muwaarig lowdhig waxaan u dardaarmi doonaa ama u sheegaa inta abuufanaya waddadii saddex iyo tobanka sano ma mari kartaa lagamihi jiray lagu ku gumaadi jiray lagu ku dhibaatayn jiray gaadiidkii lagu gubi jiray lagu ku qurxin jiray maanta amni waaye insha allah hadda waxay kasoo hadda waxay ka dambeeyana in ay buundaafasi amni waa ku maraysaan annagana noo duceeyo waxaa nala shaqeeya xogta cadoygana sasiya way aragtaan cadowga intooda ku goodoomiye daladiina iyo daladiina masoo mari kara dhahay cadowga cadowga intooda ku goodoomiye wax mukudaaro ka taagan dhahay maanta ujeeda annagana waa iga firna marka intaas ilaahay mahadiisu waay wax waaye waddadaana maraysaan waana mari doontaan hari haweenaana marayso insha allah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa si cad u beeniyey ciidamaha la xidhiidha in dalkiisu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee soomaaliya isagoo ku adkaystay in etoobiya ay dariskeeda kula nooshahay nabad ixtiraam iyo iskaashi abiy axmed oo waraysi siinaya warbaahinta gudaha etoobiya ayaa sheegay in xidhiidhka kala dhexeeya soomaaliya uu ku salaysan yahay iskaashi dhinacyada amniga iyo horumarinta islamarkaasuna aysan jirin koox ama dhinacyo gaar ah oo ay taageerto etoobiya ra-iisul wasaaruhu waxa uu xusay in soomaalidu ay yihiin bulshada labaad ee ugu tirada badan ee ku nool etoobiya arrintaasina oo uu tilmaamay inay muujinayso xidhiirka dhow iyo is-ixtiraamka u dhexeeya labada shacab dhanka kale abiy axmed ayaa sidoo kale ka hadlay xidhiirka dalkiisu la leeyahay eritrea isagoo sheegay in uu ku dhisan yahay nabadda walaalnimo iyo deris wanaag islamarkaasuna etoobiya ay ka go-an tahay xoojinta xasiloonida guud ee gobolka geeska afrika ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa mar kale carabka ku adkeeya in dowladdiisu aysan wax faragelina ku hayn dalalka gobolka balse ay diradda saarayso xoojinta iskaashiga iyo ilaalinta nabadda weli waxaad la socotaan warka habeen idaacadda jowar markana akhbaaraadka dibadda dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay ciidamada kuwa dalaayadaha ku booda uu u dirayo bariga dhexe waxa ayna imaanayaan iyada oo maalmahani su-aalo badan ay ka taagnaayeen bentigonka ayaa hadda si rasmi ah u xaqiijiyay in qaar ka mid ah ciidamadan in loo dirayo gobolka qoraal u soo diray warbaahinta b b c du ayaa afhayeenku uu ku sheegay in qaar ka mid ah ciidamada qaybta siddeetan iyo labaad ee qaybta cirka gaar ahaana kuwa gurmadka deg dega ah iyo kooxda koowaada ee dagaalka laga deji doono bariga dhexe sabab amni awgeed afhayeenku ma faahfaahin karin wax intaasi dheer ayay u sheegeen warbaahinta b b c du qodobka loo dhisay cutubyadan ayaa noo sheegaya wax badan oo ku saabsan awoodda la keenayo iyo sida loo adeegsan karo haddii dagaal uu dhaco dhegaystayaal war wixii dal iyo dibaddii naga soo gaaray caaw aad kala socotay warbaahinta jawaar intaas ayaan ku joojinayaa anigu cabdisalaam idinla socodsiinayay intaa warkaa warkaysa ku kulmi doona nabadgelyo